maayarka magaalada beledweyne nadar tabax maalin ayaa garoonka kubadda cagta ee buula xabley ka daafurtay tartan kubadda cagta ah oo ay qabanayso wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka hirshabelle tartankan ayaa waxaa ka qayb galaya afartan iyo laba koox oo ah heerka koowaad islamarkaana laga soo kala xulay afarta xaafadood ee magaalada beledweyne gudoomiyaha dhalinyarada hirshabelle cabdirasaaq maxamed cabdulaahi iyo gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada beledweyne ismaaciil cali xasan ayaa si wada jir ah ugu warbixiyey tartankan
bismillahi raxmaan iraxiim ramadaan kariim galabta waxaa halkan ka daafuraynaa tartankii ramadaanka ah oo laga qaban jiray degmada beledweyne sanadkaana waxaa kaalinta ugu weyn ka qaadanay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabelle iyo waxaan rabnaa in ma aragtay sidii sanadkii hore si ka fiican tartankan aan ugu qabano degmada beledweyne waxaa halkan nagula sugan gudoomiyihii dhalinyarada dowlad goboleedka hirshabelle iyo maayarkii degmada beledweyne oo aan leenahay maaragtay wuxuu u mubsil yahay maayarkaas in markasto dhalinyarada sboortiska iyo degmada beledweyne oo gacansiin aad weyn u sameeyo waa ugu mahad celinaynaa waxaan rabnaa inaan halkan ka cadayno galabta inuu tartankaas noo daafurmaayo uuna noo daafuri doono maayarka bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa maayarka magaalada beledweyne oo maanta nagala soo qayb gashay daafurka tartanka ramadaan kaab iyo gudoomiyihii sidaani gudoomiyaha kubadda cagta ee degmada beledweyne oo soo abaabulay tartankan qiimaha badan waxaan ku faraxsannahay maanta inaan halkan ka daafurno tartankii ramadaan kaab oo kooxo badan oo magaalada beledweyne ay ka qayb galayaan tartankan waxaa taageeraya wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga dowladda hirshabeelle waxaan u mahad celinaynaa mar kale maayarka magaalada beledweyne maamo nadar tabaax maalin oo runtii ah qof isboortiga jecel wakhti badan ku bixisay isboortiga wakhti badanna garab istaagtay maaragtay dhallinyarada kubadda cagta ciyaarta ee magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka hiiraan marka sidaasoo maanta loogu daafuran yahay tartanka waa mahadsantihiin maayarka magaalada beledweyne nadar tabax maalin ayaa bogaadisay cid kasta oo ka qayb qaadatay qabsoomidda tartankan ilaahay baa mahadda iskaleh ramadaan kariim waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inuu koobkii loogu talagalay ramadaanka uu ka furmaayo magaalada beledweyne xaafadda xaawataako aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa tiimka ka qayb qaatay oo ay ka mid tahay wasaaradda dhallinyarada sboortiska waxaan leeyahay maha idinka gaarto ilaahay baa mahadda iska leh aad waxaan ugu faraxsanahay in reer beledweyne sboortiska awalba ayagoo jeclaay haddana ay maalmahan aad diyaar ugu yihiin inay uga qayb qaataan ama ay soo celiyaan dhaqankii lagu yaqaanay reer beledweyne oo ahaa in ay ka soo baxaan ciyaartooy soomaaliya matala haddana waxaan rajaynayaa inay ka soo baxaan maadaama dhowrkii bilood lixdii bilooda ugu dambeysay labada kun labaatan iyo afarta aan isleeyahay tartamada lagu qabtay degmada beledweyne waa tartamo aan isleeyahay dhowr gruuba u kala baxaa ilaa serisi aad waxaan ugu faraxsanahay xataa inay mararka qaar ay koob dhigtaan dadka la nool baahiyaha gaarka ah inkastoo aanan weli la kulmin haddana inaan jeclaa inaan la kulmo waxaan leeyahay koobka waa noo furan yahay tartanka kubadda cagta ah ee laga daafuray magaalada beledweyne ayaa door muhiima ka qaadanayo isdhexgalka dhalinyarada ku nool magaalada